بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bnu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu maa jaaa fi shahaadati zuur wixii ku yimid kabiiradii ahayd markhaati beenaalaha oo qofkii been iyo baatil uu ka mara kaco iyo wa qowli llahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi wajtanibuu qowla azuuri waxaad ka fogaataan hadalkii beenta ahaa shahaadatu zuurkuna markhaati beenaaluhuna hadalkaa beentaa buu soo gelayaa can ibni cumara ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhum allaha ka raali noqdee isagaiyo aabihiisba marfuucan iyadoo rasuulka loo tiirinayo laakiin dahabi iyo ibnu xajar iyo sheekh albaanina waa ku raacay ee waxay ku xukumeen inuu munkar yahay laakiin waxaa kaa deeqaya midkan hadda uu shiikhu ibnu cumar ka soo warinayo kan abuubakre ka dambeeya ayaa kaa deeqaya ina atayra shimbirihii latakfiqu biajnixatiha garbaheedii iyo dhaqdhaqaajisaa iyo baalasheedii wa tarmii maa fii xawaasilihaa wixii gulgulaheeda ku jiray yaa ka soo baxa min howli yowmi alqiyaama argagaxa iyo cabsida maalinka qiyaamo ku dhacaysa darteed shimbiruhu maaragtay waxaa ku jira gulgulahooda inay maaragtay ka soo baxayaan oo garbihiina ay maaragtay isku dhufanayaan oo dhaqdhaqaajinayaan wa ina shaahida zuuri ninkii markhaati beenaalaha markhaati furi jiray laa tazuulu qadamaahu labadiisii cagood ma ka dhaqaaqaan meesha ay taagan yihiin xataa yatabawa'a maqcadahu min annaar ilaa uu ka diyaarsado meeshuu naarta ka fadhiisan lahaa macnaha naartii baa u waajibaysa dabaraan iyo abuyaala ayaa wariyeen ibn maajana si mukhtasar uu ku wariyey sida aan maaragtay soo hormariyana ahlucilmiga waxay leeyihin waa munkar macnaha ma ansixin marka laakiin waxaa maaragtay booskiisi kuu gelaya midkan hadda aan akrin doonno walahumaa waxay leeyihiin bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi abi bakrata ay ka wariyeen radia allahu canhu alla ka raali noqdee alaa wa qowlu zuuri alaa wa shahaadatu zuuri xadiidku wuxuu ku bilowday alaa unabi'ukum ma waan idinkaga warramaynin biakbari alkabaa'iri dembiyada waaweyn kuwa ugu weyn halaatan saddex jeer buu yidhi wuu ku celceliyey warkaas qaaluu waxay yidhaahdeen balaa haabay yidhaahdeen noo warran yaa rasuula rasuulka allow qaala wuxuu yidhi al-ishraaku billaahi waa gaalnimo saasaa culamadu ay ku fasiraan oo cibaadada alloo dulal kale wax loola wadaajiya ahi gaalnimo ha ahaato laakiinse maaragtay gaalnimada ayada keliga kuma koobna waxaa jira dad mucadiliina zamankan waad aragtaan awalna waa jiri jireen dad maaragtay alloo dhan ba iska inkirsan oo ambiyo iyo maaragtay aan la maqashii karin wa cuquuqu lwaalideyni iyo caasi waalideynimadii labadii ku dhashay oo maaragtay caasi lagu noqdo labadaas markuu sheegay wa jalasa wuu fadhiistay rasuulku sal ll ly slam wa kaana muttakican mid marka dangiiga buu ahaa fa qaala wuxuu yidhi alaa wa qowlu zuuri alaa wa shahaadatu zuuri alaa hooyaay waa tambiih hadalka lagu bilaabanayo hadalkii beenta ahaa oo baatilka ahaa kabaa'irtii buu ka mid yahay alaa wa shahaadatu zuuri alaa hooyaay wa shahaadatu zuuri markhaati beenaalihiina min alkabaa'iri min akbar alkabaa'iri dembiyada kuwa waaweyn buu ka mid yahay famaa zaala yukariruhaa kama aanu zuulin rasuulku sal ly slama inuu ku soo celcelinaayo alaa wa qowlu zuuri alaa wa shahaadatu zuuri xataa qulnaa ilaa aan ka niri laytahu sakata alla ma iska aamuso macnaha waa u naxariisanahay rasuulka sal slama waxaana dhibaaya wax rasuulka sal ly slama maaragtay iscaajinayo o ka xanaajinayo ibnu qayim aljawsiya wuxuu leeyahay muslimiinta iskuma khilaafsana in markhaati beenaaluhu uu kabaa'irti ka mid yahay ninka maaragtay markhaatiga beenta furaaya dembiyo fara badan yuu isu keenaa hal mar horta been buu ku hadlayaa amaanadiina waa uu khiyaanay walaalkiis waa uu dulminayaa baatil buu maaragtay dad ugu kaalmaynayaa qof muslina yuu maaragtay wuxuu quudinayaa waxaan xaq ahayn ile markii waxaanu mudnayn uu maaragtay markhaatigiisa darteed uu qofkii ku cuno dee wuxuu quudiyey maaragtay wax xun buu quudiyey qofkaas sidoo kale qofkii qaaliga ahaa yaa ku kadsooma ninkan markhaati beenaalaha oo markhaatigiisii wax ku xukuma inta dembiyuu isu keena marka balfiiri dadkaasoo dhan hadhow marka aakhira isagay qabsanaya xadiidkan marka abu bakra ee bukhaari muslim ay wariyeen wuxuu caddaynayaa in shahaadatu zuurku iyo markhaati beenaaluhu uu xaaraan yahay waxaana la macno ah waxla wixii maaragtay been ku dhisan oo ah qofku inuu maaragtay waxaanu ahal u ahayn uu maaragtay tacaati ku sameeyo fadhiga uu rasuulku sal slm soo fariistana waxay kutusinaysaa sida uu arrinkan u danaynayey weliba waxay sii maaragtay faa'iideynaysaa adkeyn la adkeeyo waxaas xaaraantinimadooda iyo foolxumada ay leeyihiin marka markhaati beenaaluhu waa maxay waa in lagu markhaati furo been iyo baatil caasiwaalidaynimada marka maxay tahay waa wax wax alla wixii maaragtay waalidka dhibaaya oo maaragtay dhib u keenaya waxaa marka markhaati beenaalaha iyo qowlu zuurka loo adkeeyana waxay tahay culimmadu waxay leeyihiin dadkii waa fududeysta waxyaabaha ku bixiya dadkiina way badan yihiin sida maaragtay coleytan iyo cadowtinimo dad kale kala dhexaysa iyo xaasinimo iyo iyo waxyaaba noocaas oo kale ah macnaha wax loo adkeynaayo maaha inay shirkigii maaragtay ka sii xun yihiin ee dhibka ka dhalanaya shahaadatu zuurka iyo qowlu zuurka yaa wuxuu ya wax mafsadadiisa iyo dhibka ka dhalanaya ay yihiin wax dad kale u gudbaaya kii iska hadlay keliya maaha maaragtay kuma koobnaanayo laakiin shirkigu waxaa dhici karta in qofkii shirkiga sameeyey uu ku koobnaado oo marar fara badan ay isaga keliya maaragtay ku koobnaato sheekh busan wuxuu leeyahay markhaati beenaalaha la furo dambiyada waaweynaa ee wax halaagayay yuu ka mid yahay waana marag qofku uu furaayo isagoo been sheegaayo danta uu leeyahy waa maxay qofkii uu u marag furaayey yuu rabaa inuu kaalmeeyo oo waxbaa ka dhexeeya oo dadku zamankan hadda la joogo markhaatigaas waxay u haystaan inay tahay kaalmaad qofkii u kaalmeynayso oo qofkii maaragtay aan beentaas ka qayb qaadan inaanu khayr ku jirin bay u haystaan qofka qofka qaraabada iyo qofka walaalka iyo kadaa iyo waa loo danaaniyaa marar badan marka waxaanu xaqu lahayn yaad la raadinaysaa dhab ahaantina qofkii aad markhaatigaa beentaa u furtay yaad dhib u geysatay sababtoo a xaq dad leeyahay yuu maaragtay markhaatigaada adi uu ku qaatay mararka qaarkood waxay u qasdaan dadka markhaati beenaalaha furaaya iyagoo og inay been sheegayaan kii ay ku markhaati furaayeen ayay rabaan inay ka aarsadaan mararka qaarkoodna waxay u maleeyaan markhaatigaas la furaayo ee beenta ah inaanu wax dhibaba lahayn mana dareensana waxa ka dhalanaya markhaati beenaalahaas fajtanibu rijsa min alawthaani yaa alla uu yidhi wixii xumaa oo qabiixa ahaa oo najaasada ahaa ka fogaada oo asnaamtii la caabudaayo ah wajtanibuu qowla zuuri qowlu zuurkana ka fogaada marka rijsigu waa najaasadii sababtoo ah sanamyadan la caabudaayo waa najaaso najaasadooda ay tahay mid macnawi ah sababtoo cibaadada alleh yaa dulal kale la wadaajinayaa shirkiguna dembiyada maaragtay isagaa ugu weyn najaasada marka hadda laga hadlaa waa mid macnawiya tii maaragtay layska dhaqaaya maaha laakiin waa mid in laga toobad keeno oo laga joogsado ay tahay waa najaaso ictiqaad wa ee hadda matalan dhagaxan ay iyagu sawireen iyo geedkan ay qorqoreen yaa najaasaa lama laha iyaga laftoodii baa najaaso lagu sheegay inama almushrikuuna najas nimankan mushrikiinta ahi waaba najaasa la yidhi najaasadooda marka waa xag caqiido waayo awthaanti marka waa maxay waa wixii alla sokadii la caabudaayay ama qabri ha noqdaan ama geed ha noqdaan ama dhagax ha noqdaan ama dad ha noqdaan alla wuxuu dadkii faray inay ka fogaadaan awthaanta la caabudaayo sida uu u faray inay ka fogaadaan markhaati beenaalaha marka wajtanibu qowla zuuri waa maxay waa in been laga sheego markhaatigii marka ka fogaadaa la yidhi ee lama dhihin been ha sheeginina keliya lama dhihin sida alla uu zinada u yidhi ha u dhawaanina walaa taqrabu zina zina ha u dhawaanina marka wixii zinada xoogaa ka horreeyey ha u dhawaanin waayo hataa taaban marka laa tasnu lama dhihin walaa taqrabu zina baa la yidhi wax alla wixii zinada ku gaarsiinaya ka fogow qowl zuurkuna waa sidoo kale ijtanibuu baa la yidhi marka xadiidkii kale ee ibnu cumar ee maaragtay ka sheekeynaya shimbiruhu maaragtay waxa ku jira gulgulahooda inay maaragtay ka soo baxayaan oo garbihiina ay maaragtay isku dhudhufanayaan oo dhaqdhaqaajinayaan kii ka hadlaayey markuu ka hadlaayey yuu maarata soo daliilsaday maaragtay dhib ka dhici doona aakhiro aayado ka hadlaaya marka saacaddu ay dhacayso sababtoo argagax badan baa imaanaya dadkii uu wanaagsanaa laakiin alla waa uu ka badbaadiyaa taas laa yaxsunuhum alfasacu alakbar yani cabsida aadka u badnayd iyo argagixii ayaga ma cabsi geliso marka shimbirihii ayagoon mukallaf ahayn yaa cabsida iyo argagaxa maalinkaas yowmalqiyaama darteed yaa maaragtay waxaasi ka xasilaayaan iyagoon dembiba lahayn waxaad umaynaysaa markii kuwii dambaabay oo bani aadamka ahaa ee duulal kale alle la caabuday marka maxalushaahidku waa maxay xadiidka ibnu cumar waina shaahida waina shaahida zuuri laa tazuulu qadamaahu xataa yatabawa maqcadahu min annaari kaasaa maxalushaahidka ah kii markhaati beenaalaha ahaa in labadiisi cagood aanay ka dhaqaaqayn meeshii ay taagnaayeen ilaa uu ka diyaarsado meeshii uu naarta ka geli lahaa waa goodi aada u daran marka qofkii markhaati beenaalaha ahaa loo goodinayo inuu naar ku dambeynayo qofkii muslimka ah marka waxaa waajib ku ah inuu markhaati beenaale inuu furo ka fogaado rasuulkana sal slam waxaa ka soo aroortay in la weydiiyey markhaatigii la furaayey markaasuu wuxuu yidhi hal tara shamsa qoraxda horta ma aragtaa qaala ninkii ba wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi calaa mithlihaa fashhad sida qoraxdaa oo kale wixii aada u og tahay ka markhaati kac yani haddaadan wax iska hubin markhaati kicin xadiidka marka saxnimo laguma sheegin shiikhu wuxuu leeyahy marka ha markhaati furin haddii aadan hubin waxa aad ku markhaati kacayso alla wuxuu yidhi ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun kuwa maaragta xaqii marag furay moogiye iyagoo og macnaha kuwa shafaacada heli doonaa aakhiro waa dadkii tawxiidka la yimid oo cilmina u lahaa haddaadan wax hubin marka oo aadan wixii aad ka markhaati furayso aadan cilmi u lahayn ka digtoonow inaad markhaati furto kana digtoonow inaad ku dhisto markhaati furkaas malomalo kana digtoonow inaad ku dhisto markhaati furkaas malomalo sababta maluhu xaqii waxba kama difaaco waxna kama celiyo waxaa lama horaana markaad markhaati furayso inaad yaqiin iyo hubaal ku taagantah haddii kale soo maaha si aad u badbaaddo oo aad u nabad gasho faraha ka qaad haddii aad markhaati furto adoon wixii cilmi u lahayn shaazuzur bay noqonaysaa oo naar aad ku kasbanayso xadiidkii kale ee uu shiikha kitaabka alif soo arooriyey waa xadiidka abu bakra waana kii bukhaariyo muslim ku jira alaa unabiukum biakbar alkabaa'iri waan soo sharaxnay marka xadiidkii marka saddex kabiira meesha lagu sheegay kabiirada koowaad waa maxay waa shirkigi in cibaadada alla dulalka lala wadaajiyo sababtoo cibaadada alla ayaa iska leh dembiyadana waxaa ugu weyn shirkigaas kabiirada labaad waa maxay waa cuquuqul waalideynki waa waalidkii lagu caasiyo waxaa waajiba in waalidkii loo samafalo loona ixsaan falo xaqi alle kadib waxaa qofka maaragtay ugu xaq leh waa labadii dhash in ayaga lagu caasiyana oo caaq lagu noqdana xagga dembiga shirkigii bay ku xigtaa marka qofku maaragtay waalidkii dhalay inuu gooyo oo uu maaragtay xiriirin waayo kabaa'irtii tii ugu weyneeday ka mid tahay marka shirkiga laga soo tago tan saddexaadna waa maxay kabiiradii saddexaad la sheegay waa shahaadatu zuur marka rasuulku sal l slam waa uu dangiigay waa soo fadhiistay markuu ka hadlayay shahaadatu zuur sababta waa arrin aada muhiim u ah marka markhaati beenaaluhu waa wax aada u adag culammadu waxay is weydiiyeen markii uu shirkiga iyo xuquuq waalideynka uu ka hadlayay rasuulka sal l slam hay-adiisa wax kama bedelin ee markuu markhaati beenaalaha ka hadlaya muxuu bedelay waxay leeyihiin shirkiga qofka muslimka ahi waa uu ka fogaadaa oo islaamnimadiisii yaaba maarata tusinaysa inuu shirkiga iska ilaaliyo sidoo kale caasi waalideynimaduna maarata qofkii sharaftiisii baa mararka qaarkood u diidaysaba inuu caasi waalideyn noqdo iyo diinkiisii laakiinse markhaati beenaalaha dadku way fududaystaan waxayna u malaynayaan in maarata qofka kale saaxiibkiisa ama qaraabadiisa ay u kaalmaynayaan ama hiilo iyo wax noocaasoo kale ay u samaynayaan ama waxayba u malaynayaanba yani mas-uuliye weyn oo alla agtiisa uu maarata xambaarayo qofkaas inaanay jirin wax weynba lama sii ah markhaati beenaalaha dadku way fududaystaan waxayna u malaynayaan in maarata qofka kale saaxiibkiisa ama qaraabadiisa ay u kaalmaynayaan ama hiilo iyo wax noocaasoo kale ay u samaynayaan ama waxayba u malaynayaanba yani mas-uuliye weyn oo alla agtiisa uu maarata xambaarayo qofkaas inaanay jirin wax weynba lama sii ah sidoo kale waan soo sheegnay shiikhu wuxuu leeyahay markhaati beenaalaha fasaadka ka dhashaahi kii markhaatiga furaayey keliya kuma koobna ee meel kale uu sii gudbaya sidaa darteed yaa rasuulku sal l slama aada iyo aada ugu dadaalay inuu ka digo shirkiga laakiin mafsadadiisu sida haalibka ah waxay ku kooban tahay qofka mushrika ah marka shahaadatu zuurkii waa uu adkeeyey rasuulku sal l slam maxaa yeelay dadkii baa fududaysta taasi waxay kutusinaysaa marka in markhaati beenaaluhu uu ka mid yahay dembiyada waaweyn kuwa ugu sii waaweyn shahaadatu zuurkii waa uu adkeeyey rasuulku sal l slam maxaa yeelay dadkii baa fududaysta taasi waxay kutusinaysaa marka in markhaati beenaaluhu uu ka mid yahay dembiyada waaweyn kuwa ugu sii waaweyn wabilahi towfiiq
intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online